gaar ahaan degmada jalalaksi geeskiisa koonfura meel u jirta shan iyo labaatan kilomitr oo la yihaha qoryale waa garta
niyow roob baa nagu yimid wakti adiga koob iyo tobanka saac iyo labaatan daqiiqa roobkaas waa u da-ay muddo adiga oon adiga labaatan daqiiqa u da-ay roobkii markuu naga qayooday oo roobkii markuu qayooday laakiin dhulku biyeysan yahay ayaa dadkii dhalinyarta oo banaanka joogay garoon oolahaa jiray ee dhalinyartu ku ooshay galabtii amba ay banooni iyo waxaas ay ku cayaaraan dadkii banaanka jooga oo dadkii dukaamada iyo waxaa jooga ana ahaynoo dudaha beledka soo dhexmara war magaalaa guuraysa war magaalaa guuraysa ayaa maqalna markaa waa garta
ummadii banaankii a usoo baxnay wixii indhaha bag ku niri waa dudnay tuulada waxay ka haastaan dhinaca oo raacudhaca oo galbeedka ah ay wuxuu naga haastaan waa garta
wuxuu dhul baaxad weynay haastaan marka waxa waaye waxaas waxaa ku arkaysaa mugga dhinaca ay ka guuraan u socdaan koonfurtay u socdaan waqooyigana waa ka socdaan waa garta
wuxuu cirkiga dhulka inta ka dhacaydu waa dhisan yihiin waa magaalo dhamoo guuraysaoo dabaqyalahoo maraayada lahoo adiga masaajidyalahoo geeda lahoo baarar lahoo siima lahoo wax walbaay leeyihiin adiga dadkii dhacow yiri mootooyin haatee a la qaatay wixii adho lagu yiri dad wuxuu yiri waxaanaba soo bilaqaysanaynaa aadaynaa wax weli la arkaba maaha wa dadna marka dadna salaadii iyo waxbogoguma arkta waaba la yaabi oo salaadii ooba aadaba waxaa iiga warantaa magaalo guuraysa ma dhulka ayay ku socotay ma koro meel saray ku socotay ma meel dhaxaa say u aragteen
adiga matalan hadda roob markuu da-a ma madoobo si wanaagsan
waxaanu saymo rooba oo socda camalaa u qabtaa waa guri cirkana ka dhisan dhulkana ka dhisan oo socda dhinaca koonfurta
meel kore miyuu ku socdaa marka diyaarad oo kale ma cirkuu ku socoyaa mise mijawi hoose sidee u socdaa
waa socdaan waxaas saadaal cirka iyo dhulka inta ka dhexaysa ay ku socdaan dhinaca waqooyigaay ka socdaan dhinaca koonfurtana badaaba ka hayso biyaa ku aa ka furanba mise qof baa ku aragteen ma dad yar mise dad badan
dad badanaa ku aragnay macalimiintii dugsiga iyo waxaas hadda wax walba macalimiinta iyo kutaabtu geeday fuuleen waa la fiirina ummadii xoolihii oo raacda waxay leedahay guryihii reeber guryaa laga kor dhisay adiga dad badanaba xalay guri ciddaa soo weydiiya inta dhii tagaa hore u habaaba waxa weli la arkaanba la maqlamaa ma waxaa arkaysaan dhismo oo keliya mise dad bini aadan xoolo waxbaad arkaysaan maya maya wax bini aadana amba nafleya ma arag laakiin guryahan oo daaqado u furan yihiin oo marna qaar riinji cusubo fuulo qaar maraayada yihiin qaar dahab yihiin masaajidka ugu dambeeya aa dhinaca waqooyiga soo xigaa daba socda
marka xaggee ku qiyaasteen ma dhul magaalada gudaheeda ama hiiraan gudaheeda ayaa lagu qiyaasaa dhismahaas iyo deegaankaas guurayaa tilmaamaysaa mise meel kaleo idinkaga yimaas leedaha wuu idinsoo dulmaray ya maya maya dad banaanka hoose jiray oo degmada jalalksi xinta naga jiray xagaayna usoo fiirsheen ayukaa horta na soo wacay guryaha dhisan oo dhagaxoo bari ka muuqda xeeyinaa niri wixii haddii la fiiriyo anaka dhinaca oraxsinkay naga hayan tuulada qoryaale dhinaca galbeedka ay ka haasteen niyow maqribkuna waa soo dhawaay waxaasu marka waxa maqaadir ilaahay watay eedoo ilaahay camiray dhinacaad koonfurayna u dhammaadeen wixii dhinaca waqooyigeena kollay saadaashaas nooga timid waxaas muga kolley inaga waxaan weli aragna amba maaragtay dadka islaamka la tuusama ah laakiin markaad leedahay dhinaca waqooyigii u dhammaadeen degmooyin ma tilmaami kartaa jihada dhinacey jirtaa markaad joogto jallaqs degmooyinkii ku wajahanta
hadda degmada jallaqsi waxay ka jirtaa dhinaca orax kasoo baxa anagu uga aadana dhinaca orax kasoo baxa koonfurta baraandir iyo hiiraan isasaarkeeda anigu aan hadda jooga waya marka waxaad ii sheegtaa wax kale oo baaritaana ma samayseeno dadka ma waawacdeen dadaal kale oo deegaano idinka fog in ayaguna ay arkeen dhibkan ama mashaqadan ama calaamadahan aad idinku aragteen iyo meeshii ugu dambeysay ee inta aad wacday ee kuu sheegeen lagu arkay
maya maya maya anaka aniga hawdaad oo kolley tuulada joogaan nahay arrintaas waxaan ka geli karna qur-aanka rabbiga ay noqdeen qur-aankana waa ilaa xalay ilaa hadda weli waa lala fadhiyaa nayaw dadka koley hiiraanna waa saakay iyaa soo gaarsiinay wadamada kale dad naga soo waca waa jiriya laakiin waxaaniya wax aan ku tilmaanta haddii aanama jirin ay wax oo koley mucjisa oo ilaahay wata ay yihiin meeshaasaaba maaragtay allihii weynaa uuntaaba ka ag dhawaan iyo qur-aanka rabbigii tuulada aad joogtid meel aan ahayn ma laga arkay tuulo kale ma laga arkay magaalada gudaheeda reer hiiraan yaa kaloo arkay
reer hiiraanna maal lagu aadan oo la yidhaha oomaad ma ahayn oo qatar ha oomahad niman jooga ayakuna jimaa goobtaa jooga dhinaca xaggayna usoo fiirinaya oo soo bariga annakuna dhinaca galbeedkaa u fiirinay marka waa isla jalalaqsi gudaheed soo mahan aagga ay tilmaamayso haa waa jallaqsi gudaheeda jallaqsi dhinaceeda koonfuro waayo oo dhul baaxad weyn waayo oo dhulkaas jalalaqsi degmo aan ahayn ma lagu arkay arrintan maya maya maya maya laguma arag laakiin anaka dhulka joogna waa kumaan kun oo dadaha aragtay oo maaragtay dadkii xaafadihii jooga guryaha jooga haatee guryahoodii xalay ay maaragtay ay ka carareen haatee qalqal kaliya ugu carareen waa garta marka sidee igu sawiri kartaa wixii aad aragta adigu tilmaamtasiin karta gurigan guryahan horta iskifaallo caadi oo dhisan camalaa u qabtaa dabaqyahu waxa waa nuuc walbay leeyihin waa garta
dhinacay maaragtay u dhammaanayaan biyo uga furanoo bad camalaa ka haysa waa garta
biyahaasu waxa waa shocaac camal waa badaha waa taqaanaa shocaaca biyahaas ku furan guryahana guryo geeda ku dhex yaalaan oo cambay camba kulli dhex yaalaan oo haama ku dhex yaalaan oo adiga matooro ku dhex yaalaan oo nuuc walbaa kuu soo baxaa muggaa in yar joogtaba nuuc kalaa kuu soo baxaa indhahana kuma hay karti oo muggaa yar fiirida indhaha xoogaa maraayid kaa taabanaysa marka intaa oo aad tilmaamahaas aad sheegaysid oo dhan aad arkaysay oo leerar leh oo matoora leh oo guryaha noocyadu aad arkayseen waa taagnaayeen oo waxa waa daawanayseen ha ha waa daawanayna dad waaba waaba u dudya oo waxaanaba soo taabsanaynaa ay yireen maqaadir ilaahay lama taabsan karee wixii mugay u dhawaadana wixii miriqayba yireen ummadii mugaas meeshaas nin walba indhaha madoobaad qof walba ha yaraataa si weynaatay indhaha madoobaada si meeshadii fadhiyo marka ay miriq ay leeyihiin ma hawadii ku dhammaanayaan oo cirkay sare u gelayaan mise magaaladii ka fogaanayaan oo dhulkale oo idinka fogo masaafo ay aadayaan
maya dhinaca dhul kaleo naga fogay u socdaan waxaas wax oo adiga cirka iyo dhulka inta ka dhexaysa ku socda waaye dhinaca badda koonfura intay u dhammaadeen dhinacaas mugay u dhammaanayeen maqribaaba galaan saasaa salaada lagu dayo